Dabjaysi iyo khasaare xooggan ayaa waliba u soo koobaya goob ganacsi oo Kiala, isgoyska Saipiano ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, walibana dabkan goobo sideed ka mid ah goobaha Nyarunaga, farmashiyaal, carwooyin iyo dukaanno kale ee Kiala isgoyska. Xiliga dabka ka haya, waxaa la sheegay inay ahayd xilli hammiye ah oo go'go'say isku toban dadkii isku lahaye. Milkiilayaasha goobo ganacsiga isku lahaya ayaa xaqiijiyay in dabkan uusan ku dhalin koronto, isla markaana meelaasay iyo kaabayaasha beelaan hantidii ka jartay xarumo goosashada. Ganacsatada isku lahayd xarumo dabka ku haya oo la hadlay warbaahinta, ayaa waliba sheegeen in la guuldareeri waayay in markaasi si degdeg ah loo damiyo dabka, kormeerna kaasay natiijadii khasaare damweyne.
laba dukaano aad u waaweyn ayaa ku gubatay mid juulo ahaa midna juulo tafaariiq isku ahaa mid farmashiyo ahaa rag saaxiibada iska lahaa midna anaa iska lahaa midkii maxaa la labadooda wax ka hara ma laha marka saasaa wax u dhaceen waa xirnay meesha ayadoo xiran oo anoo ka maqana guriga joogna ayaa naloo soo sheegay marka khasaarahaas ayaa dhacay ayaa korontaa sababtay so annagoo noo maqan ayaa dabku kacay ragga markii deriska ahaa oo kaalinta shidaalka ayaa furnayd nimanka kaalinta shidaalka ay soo wacay saaxiibada waxay dhaheen "Anigu meesha dabaa ka kacay marka dabku gadaalu ka soo kaca marka gadaal ayuu ka soo kacay marka farmashiyaha ama carwada labadaas mid waa gadaalu ka soo kacay labadooduna waa isku xirnaayeen meeshiina waa gubad saas gubad wax nooga haran ma laha walaahi toddobaatan siddeetan caga waa haa siddeetan guulay tafaariiq iskugu jiray dhar iyo shoobin iskugu jiray inta wax nooga haran ma laha wax deyn noogu maqan maane maxaa buug deynta wixii dhammaa ku gubtay meesha wax nooga haran marka ma laha waxaan leenahay samir iyo maallaa naga siiyo maal adduun waa la helaa naf haddaysan nooga dhimin alxamdulilah rabbil caalamiin intaasaa taagana marka aad iyo aad waa mahadsantihiin bilaahi calaykum waxaan wax soo- wax la qaadan kara ma ah waxaan codsanaynaa in korontooyinka fiilooyin khaasatan fiilooyinka korontada qolooyinka xiriirinayo markay dhibaato ay timaado waxay yidhahdaan dadka xiriirsaday waa dadka yacni meesha isticmaalayay waa dadkii xagxagtaan yow abaare wax yar u dhexaysa annaga saddexdii saac iyo afartan iyo soddon meelahaas meesha waa ka tagnay marka guriga tagnayne teleefon baana laga soo daba tiro loo xili yidhi meeshii dibaan ka kacay soo meel nabad ah oo aan ka tagno nadiif ah anoo aan ka taganay baa dab ka kacay meesha dee meel een, cunno lagu kariya maaha maqaaxi maaha waa carwo soo carwona waa fahmi karaa soo marka markii xaafadaha tagnaa la yidhi meeshii dibaa ka kacay waxaa cos aan diraynaa kolleeta anna qadar aa nugu dhacday waxaase rajaynaynaa een, bulsho weynta reer banaadir reer muqdisho inteeda soo hartay
meeshaan waxaa ka dhacay musiibo oo aan ku qiyaasayo musiibo qaran inay tahay dadka ganacsatada sebiano oo meeshaan ku yaala ayaa ku burburay sida ay sheegayeen hantidooda inay hanti deen ay tahay oo maanta ay waxba kaysan marka waxaan ka mid ahaa dadka deegaanka xaafadda ah oo soo gurmaday anigu waxaan awaaday awooday inaan gurmad u sameeyo hantidooda inaan badbaadiyo waxaan badbaadiyo waa waaye waxaa qabsaday dab ee, maamulka iyo dowladdana waxaan leeyahay gurmadka aad u soo daahay